aniga oo magaalada meelo kamida kormeer ku maraya isla markaasna xilliba xilli rabaad weeye kaa watay telefoon camera leh oo magaalada biladeeda ku sawirayay ayaa halkaas igu yimid ciidamada etoobiya waxayna igu sameeyeen maaragtay handabaad waxay la igu sameeyeen gacanka hadal ay igaga qaadayaan maaragtay xorriyaddeeda ay iga qaadayaan waxay iga qaadeen telefoonadii waxaa hatay waxaayna halkaas iga kaxeeyeen si awooda iga kaxeeyeen iyaga oo ii kaxeeyey meesha iyaga ay deganaayeen markii aanu meesha tagnay dhammaan wia telefoonka iigu jiray way iga dhileedgarayeen oo iga tirtireen baabuurkayga asaga oo yaallo iyo staafka ila socday isaga oo yaallo meeshii ay iga kaxeeyeen oo magaalada bartamaheeda ah ayay iga ayay halkaas iga kaxeyn oga tagnay kadib horadeeda bay geeyeen marka ay telefoonka waxa igu jira iga soo tirtireenna mardaa magaalada ma sawiri kartid bay igu yidhaahdeen gacanka hadalkaasay igu sameeyeen hadda gurigeygii baan joogaa